Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowladda Hirshabelle ayaa waliba yeewade howlo dardargelin ah oo ku saabsan arrimo kalluumeysiga ee degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyo waliba kulan ay la qaadatay hano ku tiirsan beelaanta ku noolan degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo horay u lambaraya sidii uun ka faa'iidaysan lahaayeen kalluumeysiga iyo waliba iyo ku hadaleena waxyaabo iyo ka baradeen towbarkunga.
haweenka oo la baray een malayga inuu waxay ahayd ay qalaan inay wax kasta suubiyaan sida tababarkana loo siiyey oo aan aan ku- aan- inay qallajiyaan in la dubo in waxay ahayd la qalo intaba nala tusay ina maanta haydadii aan nala tusay aan soo bandhigno aan u taagannahay maanta Ee, waa soo qaadnaa badaa ka soo qaadnaa ragga soo baxshaa ka soo qaadnaa waa gadnaa hunguriga ka raadsanaa ee, waana qalajinaa ee, waana dubnaa saa haweenaa ununka maadaama cilmi oo cashirka nala baray beri waxaa rabnaa ununkana sida ununka nagula faa'iideey inaa qalqiga joogo ah meesha uu faa'iideeyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowladda Hirshabelle Nuur Siyaad Gacala ayaa ururka bilaanta ee degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe aan ka baaqi inay ku faa'iidaysadaan kalluumeysiga xeebtiyo.
halkan isugu keena keenay haweenka degmada cadale oo ka shaqeysta fish fundaries oo ah kuwa markii badda laga soo qabto badda ka iibsada kabacin tuulooyinka iyo magaalada cadale ku itsii- kusii iibiya oo tariinada kala duwan hadda hor hore loogu sameeyey iyagana aan rabno in tariinada hore ay u qaateen ay maanta soo bandhigaan halkan kusoo bandhigaan si ay tuulooyinkana ay u gaarsiiyaan oo u baraan kalluunka eh, dhadhankiisa nafaqada uu leeyahay ee waxtarka uu leeyahay nutritionka uu caruurta uu leeyahay iyo sida looga faa'iidaysan karo maadaama hadda wax faa'iido weyn aan lagu qabin oo iyaguna iyaan ganacsi ka helin dadka jooga tuulooyinkana iyaan ee, nafaqada ay u baahnaayeen oo kalluunka la taala iyaan ka helin haddii dadku ay ogaan lahaayeen nafaqada kalluunka ku jirta hay-adaha oo deeqbixiyaasha lama weydiisteen nutrition caruurta nutrition caruurta wuxuu- waxaa laga heli karaa kalluunka marka siyaabaha ugu fiican oo looga faa'iidaysan karo oo cunto nadiifa oo hijinkiiru fiican yahay een, dadkan waxay barteen loo samaysto maadaama ay barteen marka wixii ay barteen waxay rabaan maanta inay bilaabaan say bulshada ugu soo bandhigi lahayn iyadoo wasaaradduna ay goobjoog ka tahay kuna kormeerayso qaabkay wax u soo bandhigi doonaan